bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan u wanaagsan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee dalsan oo hadahan oo kale jimcaha marka laga reebo aad ka dhegaysataan idaacad dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacaha siddeed iyo tobanka bisha mey laba kun labaiyo labaatan qodobada kala duwan iyo macluumaadka barnaamijka caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha cusub ee dooran oo weli magaalada muqdisho ka wada kulamo kala duwan uu ku qaabilayo madax iyo siyaasiyiin kala duwan xilli maanta xafiiskiisa uu ku qaabilay danjiraha qaramada midoobey ee soomaaliya maxay ka wada hadleen barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa oo aad ku dhagaysan doontaan qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamo ka tirsan somalilan oo la sheegay inay maanta la wareegeen degmada boocame ee gobolka sool xogtii ugu dambeysay arrintaasi ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa iyo saxanaanshaha warkaas qodobada kale barnaamijka caawa aan kusoo gudbin doonno waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo madaxweynaha cusub ee soomaaliya kula taliyey isbeddel dhab ah inuu sameeyo iskana daayaan somalilan xilli maanta ee ku begneed kow iyo soddon sano guuradii ka soo wareegatay markii somalilan ugu dhawaaqday iskeed madax bannaanida munaasabado kala duwan oo gudaha somalilan ka dhacay madaxweynaha somalilan khudbad dhinacyo badan uu taabanaysa ugu jeediyay ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa mid ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda somalilanna waxa uu xasan sheekh maxamuud kala waxa uu xasan sheekh maxamuud ku tilmaamay hogaamiye wanaagsan maxay tahay sababta barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa oo aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha degmada afgooye oo maanta kormeer ku tegay deegaanka belbeley ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose barnaamijka ayaan kusoo qaadan doonaa oo aad ku dhegaysan doontaan ra-iisul wasaare rooblan wuxuu midowda afrika kala hadlay dardargelinta arrimaha amniga dalka soomaaliya sidoo kale waxaan barnaamijka ku jira oo aad maqli doontaan taliska booliiska galmudug oo shaaciyey sida laga yeelayo haddii la qabto rag uu ku jiro hogaamiyaha ahlusunna qodobadaasi wixii soo kordha ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan tebinta iyo diyaarinta waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhawaada wareega wararka
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa istuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili hatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacan oo wanaagsan aanu ku bilowno wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobey ee soomaaliya james iswan ayaa maanta booqasho ugu tegay madaxweynaha cusub ee la doortay xasan sheekh maxamuud waxaana madaxweynaha iyo james iswan ay yeesheen kulan gaar ah kulanka ayaa waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud looga xog wareystay arrimaha mudnaanta u leh maamuuska ma maamulkiisa iyo sida ugu wanaagsan ee qaramada midoobey kusii kordhinayso taageerada ay siiso dowladda federaalka soomaaliya wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobey ee soomaaliya james swan ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu la kulmo madaxweynaha cusub ee la doortay isagoona ugu hambaliyeeyey guushii uu maalmaha ka hor ka gaaray doorashadii ka dhacday dalka soomaaliya wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobey james swan wuxuu ku faraxsan yahay inuu maanta muqdisho kula kulmo oo si shakhsi ah ugu hambaliyeeyo madaxweynaha dhowaan la doortay ee dooran ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoona ka xog wareystay arrimaha mudnaanta u leh maamulkiisa ayaa lagu yidhi qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska u n-k ama qaramada midoobey ee soomaaliya waxaa intaasi lagu sii daray qoraalka oo lagu soo gebagabeeyey waxa ay ka wada hadleen sida ugu wanaagsan ee qaramada midoobey ay u sii wadi karto taageerada ay siiso soomaaliya iyo dadkeeda james swan ayaana madaxweynaha cusub ee dalka soomaaliya ee dib loo doortay xasan sheekh maxamuud oo ay waxa ugu hambeleeyey guushii uu ka gaaray doorashadii ka dhacday gudaha dalka soomaaliya markan haddaan eegno somalilan wararka aan ka helayno degmada buucame ee gobolka sool ee somalilan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga somalilan kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay deegaano u dhow buucame dhaqdhaqaaqi ka waday ciidanka somalilan oo watay gaadiidka nuuca dagaalka ayaa gudaha u galay degmada buucame islamarkaana la wareegay gacanku heynta degmadaasi sidoo kalena la sheegay in calanka somalilan laga taagay xarunta degmada iyo saldhigga ciidanka qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa laga soo xigtay ciidanka militariga ee qabsaday boocame ee halkaasi ka sameeyeen dabaaldegyo ku saabsan xuska siddeed tobanka meey ee somalilan u aqoonsan tahay inay ka go'day soomaaliya inteeda kale ciidamada somalilan ayaa labadii sana ee u dambeysay la tilmaamay inay wadeen qorshe ay ku doonayaan inay ku qabsadaan degmada boocame waana degmada ee gobolka sool ee somalilan gacanteeda ka maqneed muddo ah maamulka puntland ayaa weli ilaa iyo hadda ka hadlin qabsashada ama qabashada ciidamada maamulka somalilan ee boocame ee somalilan iyo puntland ayaa waxaa horey u dhex maray dagaal dhex dheliyey ama ka dheliyey khasaare kala duwan oo halkaasi in muddo ahba ku dhex maray dhinacyadu dagaalkaasi oo khasaare kala duwan geystay inta ugu badanna dhinacyadu ay dagaalkaasi saameyn daran oo aad u daran iyagu ay ku wajahayeen haddaan eegno marka ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roobile ayaa maanta la kulmay ku-xigeenka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee admis valona lortin viona lortin iyo taliska ciidamada midooda afrika ee admis ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa madaxda iyo taliska admis ugu mahad celiyey kaalintii ay ka qaateen sugidda amniga doorashooyinka dalka ka qabsoomay iyo wada shaqayntoodii waxauna ku booriyey inay sii dardargeliyaan howlaha nabad ilaalinta ee dalka u joogaan ku-xigeenka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya admis fiona lortin iyo taliska ciidamada midooda afrika ee admis ayaa dhankooda taliska ciidanka booliiska ee dowladda federaalk soomaaliya ugu mahad celiyey sidii ay qayb ugu qaateen sugidda amniga ciidanka admis ayaa sugayay amniga doorashadii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo shan iyo tobankii bishan mey ka qabsoomtay magaalada muqdisho gaar ahaan teendhada afisyooni ee xindaabka garoonka diwladaha aadan cadde ee magaalada muqdisho weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka waxa aadna ka maqlaysaan idaacadda dalsan xarunta ay ku leedahay magaalada muqdisho qodobo kale oo barnaamijkeena ku jira ino harsan
bay ka ahayd baawarad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay baka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaal iyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaal iyo toban oo fuli tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga farriintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya waxaa jiri doona dariiqooyin badan oo aad qoyskaaga iyo bulshadaada aad uga ilaalin karto caabuqa koronafayras ee ka jira soomaaliya taa oo uu ka mid yahay tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban oo soo gaaray soomaaliya marka ugu horraysa waxaa tallaalka lagu bilaabayaa shaqaalaha safka hore ku jira ee ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka macallimiinta booliska shaqaalaha dawladda hoose iyo shaqaalaha dekedaha iyo garoommada diyaaradaha si ay awood ugu helaan in ay sii wadaan bixinta adeegyada lagamaarmaanka ah ee ay ka mid yihiin badbaadinta bulshada ee covid sagaal iyo toban iyo adeegyada kale ee muhiimka ah dadka ka weyn da'da kontanka sanaa ay ku sugan meelaha khatarta badan ee ka jirto ayaa ku xigi doona in la siiyo tallaalka dadka ku sugan adduunka ayaa hadda qaadanaya tallaalka covid sagaal iyo toban waxaynu ku howlan yihiin joojinta faafidda xanuunkan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshadana soomaaliyeed inay taageeraan qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban laakiin ha ilaawin tallaabooyinka aad naftaada iyo qoyskaaga aad kaga ilaalin karto cudurka covid sagaal iyo toban dhaqo gacmahaaga si joogto ah xidho afxirka ugu yaraan laba mitir u jirso dadka kale haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga farriintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaareynayaa dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilood a shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da'diisu ay u dhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu ogol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu u qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taala isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho dhanaanka iyo quruxdan ibay kugu jeclaado
yaa waaye hibo istayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki ma ila warramo haaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma adoo taajiriaad aragtay maya dharka iidaan ugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baallamaad naqatay aniga haddaan iidaan lii gelin hibo istayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smart watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashion oo ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xalshan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka ah afar iyo labaatanka saacraad iyo hadlarsan muqdisho soomaaliya markan madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi oo munaasabad ka jeedinayay xuska sideed iyo toban guuradii sideed xuska sideed iyo tobanka mey oo sanad walba somalilan ay u dabaaldegto isgooni isu taageeda iyadoo ay u aqoonsatay in soomaaliya inteeda kale oo ay ka go'day soddon iyo kow sano ayaana kasoo wareegatay muuse biix cabdi dadweyne aad u fara badan ayuu ka hor qudbeynayay wuxuuna ka hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan doorashadii ka dhacday gudaha magaaladan muqdisho xasan sheekh maxamuud ayuu hambalyo u diray wuxuuna madaxweyne xasan sheekh ugu baaqay in ay somalilan aysan isku mashquulinin iyagu ay dantooda wax ku qabsadaan iyaguna uu sheegay in ay dantooda wax u qabsanayaan muuse biix cabdi hadaladiisana waxaa ka mid ahaa
soddon sannadood oo aynu kala maqnayn koob iyo sagaashankii ilaa maanta walaaladeen kamaynaan helin wax garabshiya kamaynaan helin garqaadasho waxay isku raacsanyiin dhammaantood inaannu nahay gobol ka mid ah oo aan naga aan odhan karin xor baanu aan sheegan karin kii horreeyey ee madaxnimo loo doortay carta lagu doortay haddan ka soo qaado ilaa kaa shalay la doortay taladaa waa ka sameeyey waa yaab hal qodob baanu sheegayaa walaaladeen ninkii la odhan jiray wiilwaal waxaa laga hayaa oo malaha nin aad iyo aad dhibaatooyin badanka ugu hayay wada wadayo ragga walaal wuxuu dhaamo waaye haddaannu somaliland nahay haddaan ka mid ahay odayaasha somaliland maanta ugu da'a weyn ugu waaya aragsan dagaaladii waxaa soo maray annagu halkaasaannu taagannahay walaalayaalow wadnay oo wadnayo walaalo wax dhaamo garan weyne inaad nala garataan baanu jecel lahay oo aydaan diidsiin somaliland farrintaan u diraya waa taa madaxweynaha shalay doorashadooda nabadda ku dhacday iyo labada madaxweyne gacanta isu dhiibay aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa in ilaahay idiin barkayo sidaa ku wadana khilaafka idinka jabiyana waa idinka ducaynaynaa innaguna inaynu kala nabad galyo isu dacayno oon waanaa jiran ahaa baanu idinka doonaynaa kii hore iyo kii dambow
mid ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda somalilanna waxa isagu uu la hadlay madaxweynaha soomaaliya ee dhibaana doortay xasan sheekh maxamuud waxa uuna baaqu diray madaxweynaha baaqiisa iyo waxa uu ku qotamana waxaa ka mid ah hadaladiisa
waxaan leeyahay walaalayaal madaxweynaha la doortay ee dowladda soomaaliya waynu hambalyaynaynaa wixii dardaaran aniga igaga beegnaa maalin dhowayd baan idhi waxaanse ka markhaati kacayaa inuu yahay oday soomaaliyeed oday soomaaliyeed ayaan uga markhaati kacayaa inuu yahay xilligii aannu wadnay mashruuca d b wel iyo berbera koridor wuxuu ka ahaa madaxweyne soomaaliya si waayeelnimo leh ayuu arrintaa noogala noogala dhaqmay kuma joogsan mashruuca ma dibin daabiyayn mana ashkatayn waa ugu abaal haynaa waxsaan leeyahay xasan somalilan intaa qura kaagama fadhido ee wax ka weyn bay kaaga fadhidaa oo ay xaqu leedahay madaxweyne farmaajo maalintuu yimee beddelay xasan wuxuu bilaabay inuu mashruucaa dacweeyo oo ku joogsado oo la baabbi'iyo nin weliba intuu inoo soo joogsado inuu u joogsan doonaa waxaynu nahay ummad abaalka taqaana waxaan leeyahay walaaladii koonfureed waxaan leenahay waxaannu nahay halyeeyadii lahaa hal abuurkii iyo hindisihii iyo halgankii soomaali weyn nasiib darrow waxaannu ka hellay ama ka heensannay hungo iyo hadhuub madhan dadkani wuu tashaday wuuna isku tashaday ilaahayna waa tala saarannay intayada yar baannu iimaansannay waar walaalayaal isku tashada oo tashadoo idinkuna intiinna weyn iimaansada intaasaan le iyaga waxaan ugu darayaa gacal isxigoo geel isugu jiro hadday isafgaran waayaan waxaa la gudboon inay kala guuraan oo geeloodana kala socdaan waa sunno noloshu leedahay qofka badowgee reermiygaabaa intaa yaqaana heestii garnaqsi ee uu lahaa abwaankeennii weynaa caliseenyo waxaa ku jiray haddii gacalku isdurqumo digada way kala rogtaan dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa waxaa ka mid ahaa midhihiisii aad u qiimaha badnaa doraato waxaan doraato waxaan tawdiyo dare waa iga yar maqanta raalli ahaada waxaan ku soo ururinayaa oo aan leeyahay walaalayaal waxaan leeyahay walaalayaal madax bannaanideenna iyo qarannimadeennu waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay iskaashi iyo midnimo iyo wadajir waxay u baahan tahay inaynu nabadda ka shaqayno waxaynu u baahannahay inaynu is-iimaansanno waxaynu u baahannay inaynoo kala socnaato waxa aynu isku hayno iyo waxaynu ka midaysannahay waa nasiib darro maanta oo kale toddobiyo tobankii mey ama siddeed iyo tobankii mey ama meyba inaynu xanaf hadallo xanaf leh warbaahinta isu marino waxaan leeyahay maanta waa maalintii qaranka waxaynu u baahannay walaalayaal inaynu qarankeenna u adeegno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin
baafin deeqa axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahim cali waxa ay jirtaa da-deeda labiyo toban jir midabkeeduna waa maariin waxa ay wadatay xijaab basali ah iyo garbasaar cagaar oo karis ah iyo kaba caag ah waxayna soo luntay maalinta sabtiga sida waxaayna kasoo luntay degmada yaaqshiid gaar ahaan xaafadda hurwaa agaarka saraha mataanaha fadlan qofkii haaya ha kala soo xiriiro taleefon nambarada kale ah eber lix hal shan soddon iyo saddex toddobaatan iyo saddex siddeetan iyo sideed oo laga helo eeda xabiibo cali iyo taleefon nambarka sideed toddobaatan toddobaatan konton iyo afar laga helo deeqa axmed ama idaacadda dalsan anigaa gaarsiin doonne baafin deeqa axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahim cali da-deedu waa la da-deedu waa labiyo toban jir midabkeeduna waa maariin dhar waxa ay sidatay xijaab basali ah iyo garbisaar cagaar oo karis ah dirac cagaar ah iyo kaba caag ah waxayna kasoo luntay mada hurwaa gaar ahaan xaafada yeekshiid baafin deeqe axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahimna cali da-deedu waa labayo toban jir midabkeeduna waa maariin dhar waxa ay sidatay xijaab basali ah iyo garbisaar karis oo buluug ah dirac cagaar ah iyo kaba caag ah waxa ayna soo luntay maalinta sabtida ah waxa ayna kasoo luntay degmada yaakshiid gaar ahaan xaafada hurwaa agaarka saraha mataanaha fadlan qofkii hayaha kala soo xiriira taleefon nambarka kale ah eber lix hal shan soddon iyo saddex toddobaatan iyo saddex sideetan iyo sideed oo laga helo eeda xabiibo cali ama taleefon nambarka sideed furaha toddobaatan toddobaatan konton iyo afar oo laga helo deeqa axmed ama raadiyo dalsan inaga ayaa gaarsiin doonee
hanaanka iyo qurxudaan ibay kugu jeclaado
yaa waaye hibo stayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa stayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki ma ila warramow haaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma aduu taajiri aad aragtay maya dharka iidda anugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo stayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baalla maad naqatay aniga haddaan iidan liigelin hibo stayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado anna waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo stayl waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smarti watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashion oo ku taala bakaaraha ama kala xiriir eber lix hal shan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
baafin deeqe axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahim cali waxa ay jirtaa da-deeda labayo toban jir midabkeeduna waa maariin waxa ay wadatay xijaab basali ah iyo garbisaar cagaar oo karis ah iyo kaba caag ah waxayna soo luntay maalinta sabtiga sida waxa ayna kasoo luntay degmada yaakshiid gaar ahaan xaafada hurwaa agaarka saraha mataanaha fadlan qofkii haayaha kala soo xiriiro taleefon nambarada kale ah eber lix hal shan soddon iyo saddex toddobaatan iyo saddex siddeetan iyo sideed oo laga helo eeda xabiibo cali iyo taleefon nambarka sideed toddobaatan toddobaatan konton iyo afar laga helo deeqa axmed ama idaacada dalsan anigaa gaarsiin doonee baafin deeqa axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahim cali da-deedu waa da-deedu waa labayo toban jir midabkeeduna waa maariin dhar waxa ay sidatay xijaab basali ah iyo garbisaar cagaar oo karis ah dirac cagaar ah iyo kaba caag ah waxayna kasoo luntay mada hurwaa gaar ahaan xaafada yeekshiid baafin deeqe axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahimna cali da-deedu waa labayo toban jir midabkeeduna waa maariin dhar waxa ay sidatay xijaab basali ah iyo garbisaar karis oo buluug ah dirac cagaar ah iyo kaba caag ah waxa ayna soo luntay maalinta sabtida ah waxa ayna kasoo luntay degmada yaakshiid gaar ahaan xaafada hurwaa agaarka saraha mataanaha fadlan qofkii hayaha kala soo xiriira taleefon nambarka kale ah eber lix hal shan soddon iyo saddex toddobaatan iyo saddex siddeetan iyo sideed oo laga helo eeda xabiibo cali ama taleefon nambarka sideed furaha toddobaatan toddobaatan konton iyo afar oo laga helo deeqa axmed ama raadiyo dalsan inaga ayaa gaarsiin doonee
mudanqalanjo stayl meel kastoo waddankaniyo muqdisho isla guuxda mahadnaq farxad iyo mashxarad baa isla yeedhay yaa mashxaradduna xay ahayd ma aroosaa jira weyn waa mudanqalanjo staylla iga dhaaf murankaaga mugaad sheegta mudan qalanjo stayl maankaa iga dhoomay maxaa jira yaa dhar ka qurxoon mudan qalanjo stayl oo gebargashahayso sanadkaa maanaa arkay gabadhii muhiimee miisaan kule reerkooda mudanqalanjo stayl maanta loo iibiyaa argabartaan loo gedin dharkaas waa ku murugtaas mudanqalanjo stayl inantii mar gashatay hortaada soo marta muuqiyo staalka haddaanad ku mashquulin maxaa waaya ku waalan anaa mariyo beene soo qaada marteelkoo musbaar dheer iga taag yaa lamayeeri maad naqata madaxa xaad musbaarada kala jereen ka shaqee maskaxdaada mayr eeg inantaada waxay maanta tabaysu waa mudanqalanjo stayle maxaad la joogtaa hadda keen minaan mudanqalanjo guriga la keenin gabardhee xataa ilinta waa laga tiraa mudanqalanjo stayl inantii maanta xirataa maasha allah quruxdeeda ma anka deeqay maalihiya leyliya ku miirsada oran jeestale inantaan maanta xiran mugduweeyo quruxdeedo ma nuurtaa la dhahaa yaa intay nuur ku arkee dharka mudan yaa intay nuur ku arkee dharka mudan qalanjaba ma sidatee mudan qalanjo style waa dharka ciidda ee sanadkan ugu quruxda badan waana dharka gabdhaha oo ka kooban saaka qurux badan xijaab xariir ah boorso iska araga iyo ubaxa ifaye boqortooyada madaxa suurato mudan qalanjo style waxa aad ka helaysaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo gaar ahaan cadceed group ama waa labaatan lixdan
baafin deeqa axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahin cali waxa ay jirtaa da-deeda labiyo toban jir midabkeeduna waa maariin waxa ay wadatay xijaab basali ah iyo garbisaar cagaar oo karis ah iyo kaba caag ah waxayna soo luntay maalinta sabtiga sida waxayna kasoo luntay degmada yaaqshiid gaar ahaan xaafadda hurwaa agaarka saraha mataanaha fadlan qofkii haaya ha kala soo xiriiro taleefon nambarada kale ah eber lix hal shan soddon iyo saddex toddobaatan iyo saddex siddeetan iyo sideed oo laga helo eeda xabiibo cali iyo taleefon nambarka sideed toddobaatan toddobaatan konton iyo afar laga helo deeqa axmed anigaa gaarsiin doone baafin deeqa axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahim cali da-deedu waa la- da-deedu waa labiyo toban jir midabkeeduna waa maariin dhar waxa ay sidatay xijaab basali ah iyo garbisaar cagaar oo karis ah dirac cagaar ah iyo kaba caag ah waxayna kasoo luntay mada hurwaa gaar ahaan xaafadda yeekshiid baafin deeqa axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahim cali da-deedu waa labiyo toban jir midabkeeduna waa maariin dhar waxa ay sidatay xijaab basali ah iyo garbisaar karis oo buluug ah dirac cagaar ah iyo kaba caag ah waxa ayna soo luntay maalinta sabtida ah waxa ayna kasoo luntay degmada yaaqshiid gaar ahaan xaafadda hurwaa agaarka saraha mataanaha fadlan qofkii haya ha kala soo xiriiro taleefon nambarka kale ah eber lix hal shan soddon iyo saddex toddobaatan iyo saddex siddeetan iyo siddeed oo laga helo eeda xabiibo cali ama taleefon nambarka sideed furaha toddobaatan toddobaatan konton iyo afar oo laga helo deeqa axmed ama raadiyo dalsan inaga ayaa gaarsiin doone
mubaarak subeer style
muqdisho isla nuurtay magacaa la isku sheegay midkii aad aragtaaba mubaarak subarstel ayuu maanka ku hayaa yaa intaa lagu huraahe minaad qurux maqasho waa dharka mubaarak subeer style mubaarak subeer style kullay waad maqashee ma taqaan quruxdiisa minaad u jeedo dharka mubaarak subur style muxubbaa ku qabaysa muggaasaadsan rafiyoohe ubad muunad quruxsani suqyada mushaaxu
muddooyinkii u dambeeyey waxa muqdisho hiilay waa dharkii u mudnaa weliba u muhiimsanaa mubaarak subarstyle mid lamida ayaan jirin muggay gashato igaartaadu adna la qaadaa ku qabee laakiin maxay kuugu taallaa waahee kaa yaryahe mubaarak subeer style mar wiilka xirtaa dhaldhalaal midabkiisa muuqiyo quruxdiisa maasha allah bilicdiisa maankaa ku dagaya minaadba saasu jeceshahay iskama dandamoosatidoo fiirsahee lacag maahe adigoonba mashquulin meel kaleetu ku daalin mubaarak subarstyle maantaba u doon mubaarak subeer style cunugaan loo labisan qandha waa qabahee weliba waa qarqara dharka mubaarak suber style waa dharka wiilasha ciidda sanadkan ugu quruxda badan waa isku joog ka kooban sarwaal suun funaanad iyo jaakado dhowr kala cayna ha ka reebin koofidey ugu labis ubadkaaga sida kabtanka gorgorka gallayrka ama baylotiska waa inta nooc uu ka koomo dharka mubaarak suber style waxaad ka helaysaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama ugu hagaag cadceed group ama wac wicista gaaban labaatan lixdan
baafin deeqa axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahim cali waxa ay jirtaa da-deeda labiyo toban jir midabkeeduna waa maariin waxa ay wadatay xijaab basali ah iyo garbisaar cagaar oo karis ah iyo kaba caag ah waxayna soo luntay maalinta sabtiga sida waxa ayna kasoo luntay degmada yaaqshiid gaar ahaan xaafadda hurwaa agaarka saraha mataanaha fadlan qofkii haaya ha kala soo xiriiro taleefon nambarada kale ah eber lix hal shan soddon iyo saddex toddobaatan iyo saddex siddeetan iyo siddeed oo laga helo eeda xabiibo cali iyo taleefon nambarka sideed toddobaatan toddobaatan konton iyo afar laga helo deeqa axmed ama idaacadda dalsan anigaa gaarsiin doone baafin deeqa axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahim cali da-deedu waa la da-deedu waa labiyo toban jir midabkeeduna waa maariin dhar waxa ay sidatay xijaab basali ah iyo garbisaar cagaar oo karis ah dirac cagaar ah iyo kaba caag ah waxayna kasoo luntay mada hurwaa gaar ahaan xaafadda yeekshiid baafin deeqa axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahim cali da-deedu waa labiyo toban jir midabkeeduna waa maariin dhar waxa ay sidatay xijaab basali ah iyo garbisaar karis oo buluug ah dirac cagaar ah iyo kaba caag ah waxa ayna soo luntay maalinta sabtida ah waxa ayna kasoo luntay degmada yaakshiid gaar ahaan xaafadda huruwaa agaarka saraha mataanaha fadlan qofkii hayaha kala soo xiriira taleefon nambarka kale ah eber lix hal shan soddon iyo saddex toddobaatan iyo saddex sideetan iyo sideed oo laga helo eeda xabiibo cali ama taleefon nambarka sideed furaha toddobaatan toddobaatan konton iyo afar oo laga helo deeqa axmed ama raadiyo dalsan inaga ayaa gaarsiin doonee
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolare bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya code nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
bilicsan fashion
beledkan aanu joogniyo banaadir waa isla ifee bal sheeg cabdullow quruxdii loo baahnay iyo labiskii qarniganiyo waa bilicsan fashion bravo calayk bravo kute mabada waad ii malaysa bilicsan fashion nuur baxa iyo iftiinkeed badana yaa intay kugu ree asagaaba dhaldhalaal wehelaahe bilicsan fashion qurux bidhaantiyo tayo baxsana bilicsan fashion gabirti loo geliyaa ilaahow aan la cayuumin
beri inantii gashatee bilicsan qaadataa u ekaa boqorad weliba bannaanka taaldheh beri inanta la siiye isku taagta bilicsan u ekaa barfasoorad b h d wadatadheh inantii la bilaayee reerkeedu buqra ayaa bilicsan loo xiraa mugaasay bil nuuree u ekaataa warka sii badin mayno magagiisa xaad ku fale bilicsan fashion ma wax kalaad ku daree u baahnaa ubadkaagu aad iyo aad bilicsan fashion waa
barnaamijka wareega wararka ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaana markaan isla maraynaa haddaan eegno booliska dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in sababtay u doonayaan in lasoo xiro soddon iyo lix qofood oo ka tirsan saraakiisha ururka ahlusunna wal-jamaaca oo ku jira hogaamiyaashooda sheekh maxamed shaakir cali xasan ay tahay sidii loogu maxkamadayn lahaa dembiyo ay sheegeen inay ka galeen dadka reer galmudug ururka ahlusunna ayaa dagaal culus oo hubaysan kula jira maamulka galmudug iyagoona jimcihii lasoo dhaafay weeraray magaalada madaxda magaalo madaxda dhuusamareeb halkaasi oo dad badan ay ku dhinteen booliska ayaa rumaysan in xubnaha la raadinaya qaarkood ay u baxsadeen maamulada kale ee deriska la ah maamulkaasi galmudug halka kuwo kalena ay weli ku dhuumaalaysanayaan miyiga magaalooyinka dhuusamareeb guriceel iyo sidoo kale degmada matabaan hadda waxaa joogaa matabaan iyo guriceel dhexdooda waxaana ku raad joognaa farxadkoodii waxaana kaga daba tegaynaa meel allaala meesha ay galaan maadaama laga harsan waayey eena dadka galmudug u diideen amni ayuu yidhi taliyaha booliska galmudug gaashaanla sare khaliif cabdulla maalin oo b b c da la hadlay taliyuhu wuxuu sheegay in haddii ay gacanta ku soo dhigaan raggan ay raadinayaan uu ka mid yahay sheekh shaakir inay cadaalad horgeyn doonaan waxay u soo baxaan iyagu ay heli doonaan ahlusunna wal-jamaaca ayaa dib kaga soo labakaclaysay deegaanada galmudug iyagoona halkaasi ka bilaabay weerar kala duwan iyo sidoo kale dagaal toosa oo ay la galaan ciidamada amniga ah ee dowlad goboleedka galmudug halkaasi oo in muddo ahba dagaal ay kula jireen hadda ciidanka gaar ahaan taliyaha waxauu sheegay inay maxkamad la tigsan doonaan markii loo eego hogaamiyaha uu sareeyo ahlusunna wal-jamaaca iyo cid kastoo iyadu ku shaqalaya arrimahaasi maadaama dadka shacabka ah ee ahlusunna dhibaato ba-an ay ku hayaan kana harsan waayeen guud ahaantoodba Een, ahlusunna waljamaaca ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay waday qorshe kala duwan iyo sidoo kale een, arrimo kala duwan oo aad u waaweyn maadaama in badan ay halkaasi ay ka fulinaysay oo muddo dhowra weerar kala duwan halkaasi ay ka fulisay markan haddaan eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilfo- xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay injiraha dowladda masar ee soomaaliya maxamed albaas oo ay ka wada hadleen iskaashiga xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyo sidii loo xoojin lahaa labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo dhowra oo ku aadan iskaashiga labada dhinac iyo arrimo kala duwan oo aad u bada- u badan kulankan ayaana wuxuu ka mid yahay kulamo kala duwan oo ay khadda qaadanayaan dhinacyadu kulamo siyaasadeed ayuu weli ka wadaa madaxweynaha Muq- ee madaxweynaha dalka soomaaliya ee shan iyo tobankii bishan lagu doortay teendhada afisyooni ee muqdisho xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish dhinacyadu ayaana ka wada hadlay arrimo kala duwan gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa madaxweyne xasan sheekh ugu hambaliyeeyey guushii uu ka gaaray doorashadii uu dhowaan ka soo- ku soo baxay ee ka dhacday gudaha dalka soomaaliya waxaana kulankan ku weelinayey waxgarad iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku jiro wasiirka diinta iyo oqaafta xukuumaddii xalgaarsiinta cumar finish ayaana madaxweynaha cusub ee dalka soomaaliya ugu hambeliyey guushii uu ka gaaray doorashadii shan iyo tobankii bishan ka dhacday gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan teendhada afisooni xasan sheekhna waxa uu isaga kaga mahad celiyey iyo booqashadiisa wuxuuna sheegay inay muhiim ay tahay in dhinacyadu ay isku hambaliyeeyaan dhanka kale haddaan eegno markan afgooye wafdi oo hogaaminaya gudoomiyaha degmada afgooye ayaa maanta kormeer ku tegey deegaanka belbeley ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wafdigan kormeer ayay ku tageen deegaankaasi waxaana ujeedka ugu weyn ay halkaasi u tageen waxa uu ahaa inay kormeer ay ku sameeyaan eh, deegaankaasi belbeley lagu magacaabo halkaas oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan gobolka koonfur galbeed ay joogaan wafdigani gudoomiyaha degmada afgooye ayaa hogaaminaya ibraahim cali najax waxaa goobtaasi ka hadlay taliska booliska hogaankooda iyo agaasimo sare oo ka tirsan dowlad goboleedka een, koonfur galbeed gaar ahaan degmada afgooye mas-uulka ah hadaladoodana waxaa ka mid ahaa
amnigan boqolkiiba boqol waaye Een, ciddii wax ka qaban lahayd yaysan amni darro uga baqin degmada afgooye amni waaye boqolkiiba boqol ah hadda waxaan joognaa beeraha dhexdooda meel u jirta magaalada ilaa toban iyo shan kilomitir beeraha dhexdooda ayaan joognaa waan weli ka soo laabanay saakis aan u soc- u baxnay haddaan ka soo rogmanay meel dhowaan joognaa oo magaalada u dhow Een, amni waaye wax amni darre kama jiraan dadka xamar isku celinaya oo ka baqaya amni darro wax amni darre jira la yidhahdaa ma jiraan degmada amni waaye dalxiis ha u imaadeen Eheen, beerahan intii meelaha la si sameeyey oo wax lagu dhedhejiyey ku dalxiis lahaayeen beerahan badarka la cunaan lacagna ku fadhin geedaha korkooda kuwa hoosi hoos ku soo daatay iyo kuwa kor saaran bay iska cunayaan oo badarka la rabin waxaan ugu baaqaynaa inay soo booqdaan ee ku soo dalxiisaan dal iyo dibaddaba marka saas dartee kulankoyba idan balaarnay gudoomiyaha idan mahadsan soo dhaweynta balaarno sunin subi way kaloo idan mahadsan taliyaha saldhigga booliska iyo eh, ciidamadii amniga ku shaqeeyay maalmoodinta roogni marka guud ahaan eh, way ballenaah idan salaamantiin shacabka reer afgooye iyo dhammaan waybaan ka hambalyaanka gobolka shabeellada hoose mashaarida hadda meinaha gudoomiyaha usahan dhabar adeegay muddo usaha ku shaqeeyay oo ununa haraabta markhaati unu ku hayne saayadkii linkitaragal iyo meelogi biyo fatahaado badanaa ku kuwa jaray in halwaar usahan heli yaa ununa markhaati ku hayne boqoshadaasa qayb ku hayne iidan aan mahadsantiin sigaari waan ka mahadnagay bahda saxaafadda ee idaacadda dalsan oo yeena kaalin mugle ku qaadatay socdaalka una geeka minaha boqoshada gudoomiyaha unka weelin kormeerkeena wuxuu ahaa laba qeybo isugu jiray qaybta koowaad oo ah amniga in la xaqiijiyo aan isla ogaano inay degmada afgoy iyo tuulooyinka nawaaxigeeda amni wada yihiin waxaa kaloo qaybteena labaad kormeerkeena oo ahaa degmada afgoy waad la socotaan waxaa ku soo batay fatahaado fatahaadahaas oo sanooyinkii dambe eh, soo noqnoqday marka waxaa la rajaynaa howlihii laga diyaariyey wakhtigaas falilaahi alxamdu hadda inay soo dhammaadaan in la rabo mashaariic ku dhow nus milyan in degmada afgoy laga fuliyo mashaariicdaas oo ah ay ugu badan yihiin in la sameeyo biixireen dhowr qaybood ah Eh, waxaa jira saaytyo badan oo la rabo in laga shaqeeyo hadda waxaa laga yaabaa eh, sagaal in laga shaqeeyo wixii kalena waa dhiman yihiin marka waxaan rajaynaynaa in wixii kale noo dhimanna in eh, hay-adaha si degdeg ahaan loogu soo gudbiyo waxaan kaloo rabnaa halkan inaan ugu mahadnaqno eh, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed eh, iyo howlwadeennada soo agaasimay howshan soona fududeeyey kuna dadaalay baahida shacabka oo soo noqnoqotay fatahaadihii oo biyihii oo soo noqnoqday beerihii oo burburay ee, abwaraabkii oo qaldamay iyo webigii inuu noqdo sida fudud inuu ku qalalo wakhtigiisa isagoon la gaarin marka iyagana waa ku mahadsan yihiin Ee, waxaana rajaynaynaa wixii dhimanna in lasoo dhammaystiri doono
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawintaas ayaanu kusoo gabagabaynayaa cabdiwahaab cabdiqaadir ayaanu mahadnaqayaa juula shaakir ayaa idinla socodsiinaya tan iyo barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasay nabadgelyo